asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal duur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka duurnimo ee xulashada daljir oo idinkaga imaanaya xarunta daljir ee boosaaso waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku beegan tahay sagaalka bishii saddexaad sanadka labada kun iyo saddex iyo toban barnaamijka waxauu idinkaga imaanaya xarunta daljir ee boosaaso waxaana soo gudbintiisa idiin sahashay shirkadda isgaarsiinta geygeena ee golis telcom soomaaliya qodobada barnaamijka een idinkugu helana waxaa ka mid a gaadiidka isaga kala gudbaya magaalada garowe iyo gobollada kale ee puntland iyo soomaaliya oo maanta xaniban iyadoo ay xireen askar gadoodsan wasaaradda cadaaladda iyo diinta puntland oo ugu baaqday shacabka inay soomaan maalinta isniinta ee foodan ugu soo haysa maamulka iyo dadka reer guuraaga ee ku sugan deegaanka dhudhub oo ka tirsan degmada bandarbeelo oo ka hadlaya xaaladda reer guuraaga iyo xooldhaqatada deegaankaasi ku sugan oo biyihii baadkiiba ay ka go-een barnaamijka qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaan idinla socodsiinaya u diyaar garooba mar kale iyo barnaamijka xulashada daljir waaga goordhow intaynu gudagelin barnaamijka qaybihiisa kale waxaad kusoo dhawaataan warkiga kooban oo barnaamijka qaybka waxaana inala socodsiinaysa faadumo abuukar
bismillaahi raxmaan iraxiim maamulka gobolka banaadir ayaa ka hadlay dalalka habeenadii lasoo dhaafay kusoo badanaya magaalada muqdisho iyadoo shacabka ay walaac ka qabaan dilalka sii kordhaya ee kooxaha hubaysan ka geysanayaan xaafadaha degmooyinka gobolka banaadir afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane ayaa sheegay in dilalka ka dhaca magaalada muqdisho ay yihiin kuwii ugu yaraa ee soo mara marka loo eego dilalkii hore waxa uu sidoo kale sheegay afhayeenka in kuwa dilalka geysanaya ay kaga gol leeyihiin in ay muujiyaan in ay joogaan waxaana uu xusay in maamulka gobolka banaadir uu tallaabo ka qaadayo ma jirto ilaa iyo hadda cid loo soo qabtay dilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay qaybo ka mida muqdisho waxaana ugu dambeeyey habeenkii xalay ahaa oo guddoomiye laameed lagu dilay degmada yaakshiid madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta iyo xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guateres oo kulan gaara ku yeeshay magaalada nairobi ayaa waxaay ka wada hadleen dagaalka xarakada al-shabaab lagula jiro iyo xasilinta nabadda soomaaliya labada dhinac oo kulankooda uu saacado kooban qaatay ayaa waxa ay si gaara uga hadleen sidii loo dhammayn lahaa dagaalka al-shabaab ee soomaaliya sidaasi darteedna loo baahan yahay in la xoojiyo qalabaynta ciidanka midowda afrika ee amisom antonio guateres xogayaha guud ee qaramada midoobey iyo madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa beesha caalamka ka codsaday in ay xoojiyaan taageerada ay siinayaan soomaaliya si soomaaliya looga dhigo meel xasiloon oo amnigeeda la ysku halayn karo sidoo kale guateres iyo kenyatta ayaa waxa ay sheegeen in baahi weyn loo qabo in la helo maalgelin dheeraad ah oo la siiyo ciidanka midowda afrika ee amisom si ay usoo afjaraan dagaalka xarakada al-shabaab ay kula jiraan waxayna sheegeen muhiim in ay tahay soomaaliya in ay noqoto meel nabad ah oo caalamka oo dhan looga soo damaashaa tago waxa ay sidoo kale ka hadleen dhanka kale labada mas-uul xaaladda abaaraha ee ka jirta soomaaliya waxayna sheegeen dadka dhibaataysan in ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah si aanay u dhicin macluushii labada kun iyo koob iyo tobankii iyaga oo sidoo kale isla soo hadal qaaday arrimaha qaxootiga ee dhadhaab degmada ceel barde ee gobolka bakool ayaa lagu soo waramayaa in ay cudurka shuban biyoodka ugu dhinteen dad gaarayo toban ruux iyadoo tiro intaa ka badanna ay la ildaran yihiin dadkan ayaa dhintay afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeysay sida ay inoo sheegeen qaar ka mid a howlwadeennada caafimaadka ee ku sugan cisbitaalka degmadaasi wararka ayaa sheegaya in dadku cudurkaani uu ku dhacay kadib markii ay cabeen biyo aan nadiif ahayn degmaduna ay ka jirto abaar baahsan dadkuna ma heli karaan biyo nadiifa waxaa socda gurmad ay samaynayaan kooxaha caafimaadka ee ku sugan degmada ceel barde sidoo kalena uga wacyigeliyaan cabista biyaha aan nadiifka ahayn halkaad dhegaystayaal warkaasi kooban kala socotaanna waa rediyo daljir waxaa golaha baarlamanka israa'iil shalay oo arbaco ahayd ka dhacay muran caraleh kadib markii golahu mabda ahaan uu aqbalay in la ansixiyey xeer mamnuucayo codbaahiyaasha goobaha diimaha laba farqadood oo lagu sheegay xeerka aadaanka ayaa saameyn doonta aadaanka salaada muslimiinta waxaana wareegii hore ee codaynta lagu meelmariyey aqlabiyad aad u yar xildhibaanada carabta ee golaha ka tirsan ayaa qaarkood waxay jeexjeexeen intii doodu socotay nuqullo ka mid a xeerka lasoo bandhigay ka hor intaana xeerkaani qabyada ahi sharci ahaan u dhaqangelin waxaa loo baahan yahay in dood kale laga yeesho farqad ka mid a xeerkan qabyada ahi waxay dhammaan goobaha cibaadada ka mamnuucaysaa in ay adeegsadaan codbaahiyaasha inta u dhexaysa koob iyo tobanka habeennimo ilaa iyo toddobada aroornimo ee wakhtiga israa'iil qaybaha kalena waxay mamnuucayaan adeegsiga codbaahiyayaasha mar kasta oo codkooda aadka u dheer loo qaadan karo in ay dadku dhibsan karaan warkii dhegaystayaal oo qayb ka ahaa barnaamijka xulashada daljirna waa inageyntaa aad bay umahadsan tahay faadumo abuukar ayay taaso ahayd oo inala socodsiinaysay warkii kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashada daljir adeega hoodo ee shirkadda golis waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda sidii ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan moobaylkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaaray dhinacyada adeega teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeega hoodo
gaadiidka isaga kala gudbayay magaalada garowe ee caasimada puntland iyo gobollada kale ee puntland iyo soomaaliya ayaa xaniban iyadoo askar gadoodsan ay xireen kontarooladii koonfurta iyo waqooyiga ee magaalada garowe gaadiidka xaniban ayaa waxay isugu jiraan gaadiid khudaar iyo weliba dad da-ah iyo bukaano ay saaran yihiin kuwaas oo doonayay inay usoo gudbaan dhanka magaalada garowe iyo magaalooyinka kale ee puntland inkastoo badankood ay ka cudur daarteen wadayaasha gaadiidkaasi inay arrintan ka hadlaan ayaanu haddana helnay mid ka mida darawaliinta ku xaniban kontaroolka garowe ee ka amabaxay magaalada boosaaso kuna sii jeeday magaalooyinka gaalkacyo iyo beledweyne waxaanu inooga waramay xanibaadda arrintan iyo saamaynta ay ku yeelatay
walaalow xanibaadan kolbaa hadda meeshaan anagu anagu dadkaas safarkaa oo waddada hayaanu ahay magrad waa gartay
boosaasanu ka baxnay oo xalay oo dhan baanu soo jeednay caawa oo dhan baanu rabnay inaanu sii soconno oo berri oo dhan baanu rabnay baabuurta qaybsadana inay sii socoto waa garta marka xaggee baad kusii jeedeen anigu waxaan kusii jeedaa hadda meesha la yidhaha gaalkac ayaan kusii jeedaa beledweyne baabuurta qayb baa kusii jeeda qayb etoobiya qayb baa kusii jeeda baabuurtu soomaaliya iyo etoobiya labadaba waa u socotaa meel kasta waa u kala socotee
waa garta marka iminka halkaad ku xaniban tihiin waa dhankee waa controlkee waa kontaroolka garowe oo looga baxo garowe marka la aadayo dhanka gaalkacya ama waqooyi
waa garta marka gaarigaaga waa gaari noocee ah maxaase saaran gaarigayga waa gaari candamel loo loo yaqaana cagabadantaa raashin baan sidaa gaalkacyaan u rarnahay wadadiio xiran baan arkay baakin hadda cilaa halkaasoo ceridu yaalla
waa garta marka goorma ayaad la kulantay marka dhacdadan xanibaada ah
waxaan la kulmay saddex saac saaka saddex saac subaxnimo a
waa garta marka maxay ciidanku idiin sheegeen
waxay noo sheegeen iyo wax jawaab ayna siiyeen midna ma jiraan waddada ma maraysaan dib u laabteen ugu yidhahdeen xagee u laabanaaba niri horey baan u soconay anagu iyo wixii jira no wixii jira noo sheego waxba anagu kuu sheegan mayne gaarigaaga haddee nagala la yidhi bacdina dee anagu qof shacab oo amarka ciddii ciidan iyo ciddii tuuto wato ugu hogaansan baan ahayo gadaal baan ulaabtay waa garta marka gaarigaaga maxaa dad rakaabo saaran
maya wax rakaaba ma saarna aniga wiilka shaqaalaha keliya saaran laba qof oo shaqaalahan kuna
waa garta marka sababta gaadiidka loo xanibayo maxay idinkugu sheegeen
walaalow waxa iigu sheegeen iyo wax waraysiyo na dhex maray midna ma jiraan naga laabo iyo waan socdaa ii baneeya iyo cid maraysaa ma jide naga laabo intaa keliya un baan is wadaarsanin waxay waxaniman yihiin iyo ujeedkay meesha u joogaan iyo nidaamkii siduu yahay amni baarayeena howlgal kale ku jireena waxa hadda aan kaaga warsiin karaaya ma jiro
waa garta marka iminka gaarigii haddii uusan shaqaynayn waxaad ku sugan tihiin controolkii ha controolka waan ku sugannahay waa garta marka ugu dambeyntii waa imise marka xilligan aad inoo hadlayso tirada gaadiidka ee dhanka iyo magaalada boose ka yimid oo ku xaniban ee controolka dhinaca ee magaalada boosaaso ee garowe
anugu hadda ma kala koobin kob iyo laba ma oran laakiin ishada intay qabanaysa dhowr iyo labaatan waa gaaraan ilaa adigu shan iyo labaatan labaatan iyo waa yihiin intay ishayda kolba hadda qabanaysa mar hadii anugu tira koobin kob iyo laba ma oran waa garta marka haddii xanibaadan ay sii socoto maxaa ka dhalan karo oo dhinaca gaadiidkiina sidee arrintan idiin saameyn kartaa
walaale qof walbay saamayn ka dha annaga keliyana saamayn mayse qof walba oo ama reer puntland ama dadkii ganacsatada ahaa bay saamayn ku tahay haddii de wax kale hadii kolba ciidamadii dawladda aanu aanu garanaynaa meesha anaga ku araarkayna hadda haddii dawladdu iyadu ay amnigeeda baaraysa kama warqabno hawlgal kale inuu jiro kama warqabno amarkiina la siiya manu qaadanay anagu meel baanu taagannahay amar kale markana la siiya anu dhaqaaqi karna anagu
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah wadayaasha gaadiidka ka shaqeeya gobollada puntland iyo gobollada dhexe ee soomaaliya
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaalada taaj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya wadadan fudud si aad xawaalada dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro toddoba oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa laba oo ah xawaalada dibadda ah kadib waxa aad doorataa laba oo ah taaj international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaaladda siddeetan iyo laba labaatan iyo kow soddon ama hal labo hal
dhinaca kale qaar ka mid a dadweynaha magaalada garowe ee caasimada puntland ayaa ka hadlay godoodka ciidanka puntland ay sameeyeen kuwaas oo iyagu xiray labada kontarool ee magaalooyinka gaalkacyo iyo boosaaso xigay haddaba fartool deeble waxa uu ka mid yahay dadka ku nool magaalada garowe arrintan waxa uu uga waramay weliye cabdixakiin xuseen xasan oo ku sugan xarunta daljir ee garowe
fartol deeble waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha amni xumada oo hadda magaalada soo foosaartay waxaan rabaa inaan ka hadlo iyadoo dalka abaara ka jiraan booliska siyaasadeed oo aan meel ku wajahan yahay la aqoon hadda marka horta waxaa leeyahay ummadda reer puntland ha la ogaado nabadgelyadu inay tahay in midba nin walba ku nool yahay nin walbana mid walbana nin nin walbana uu rabo inuu ku dad noqdo oo wax ku noqdo isbaaro la qabsado iyo dad mxuaha la dhibaateeyo iyo ummad mxuaha bolansi ukala tagtayna faa'iido ma keento waxay keentaa isku dhac mid shacab iyo mid siyaasadeed iyo mid dagaalaba bay keentaa waayahay ma waxaa jira waxaan usoo jeedinayaa dadka reer puntland gaar ahaan magaalada reer garowe in wixii wax qaldan la saxo oo la ilaaliyo magaalada amnigeeda horumarkeeda iyo dadka shacabka oo abaaraha dhibaataysan abaaruhu hayaan oo rabo in raashin loo urusho meeshii raashin loogu urushan ururi lahaa in rabsho hadda la abuuro rabsho loo urusho ma aha waxaan uga digayaa dadka iyo mas-uuliyiinta nooc walbale iyo waxgaradka in dadka aan rabsho loo ururin raashin loo urushan dadka oranaya waayahay ma waxaa jira isu socod la-aan ka jidha magaalada markii aad fiirisida idinku idinkoos xilqaamayo dadkana oo erorinaye ma waxaa jira caqabada la kulanteen oo arrimahani keeneen
waaw annagu saaka waxaan isku dhalinyaro bulshada fara badan baan ahayn waxaan rabnay inaan ururino raashin haddaanu heli karna laba kiilo haddaanu heli karno afar kiilo haddaanu heli karna shan kiilo waxaanu go-aansanay bulsho fara badan baan nahay inaanuan istaagin habeen iyo maalin iyo galab iyo midnaba aanna istaagin waayo waxaad bulshadii reer puntland iyo heerka ay maraysa waan aragnay saasaan isu xilqaanay dad fara badan oo dhalinyara baan nahay oo arrimaha dadka bulshada puntland ka kooban waxaan rabnaa hawshaatan oo ku jirna ma- waxaa dhacday ciidan baanu aragnay dad badan oo fasku baakiyaynu aragnay waxay yidhaahdeen dadku waxay ku leeyihiin magaaladii maxaa la urusha magaaladii sas baa ka jiray iyo ciidan maxaa ciidankii baa laga sasay oo waxaa laleeyahay waa waa rabshad baa socotaa laleeyahay wax kale oo haddeer aniga aan si gaara igu yimi ma jiraan ama qofaan arkayo si gaara loogu yimi
aruurinta Marka- waayahay aruurinta dareenka dareenka dadka wuxuu ka turjumayaa dadku wax kale macnaha ay sheeg fahmeen oo hab siyaasadeed inay arrintaa ka dambaysa waa dadku ka sheekeynaya marka me- media iyo magaal laga sheekeynayo la joogo waayahay Marka- marka hab aruurintii dadka lagu caawinayay iyo arrintan ciidanka ee controolka ee ma ma waxa ee, ma waxay si dhowba iyo arrimo ay isugu imaan karo maya laakiin waxaan annaga shacab ahaan waxaanu aada uga xunnahayba haddii ciidanka wax ka maqan yihiinna ciidanku mas-uuliyiin buleeyihin mas-uuliyiintoodu timaado ummaddu waxgarad bay leedahay qolkaan hadday ummaddu waxgarad bay leedahay daddu wax goyn karay leedahay talagal bay leedahay magaale hanti bay leedahay haddii ciidanku dareer xumo tirsanayaan waxaan codsanayaa inta loo ragbadsado oo dadku waa waxgarad baa ku jira haddaan laisyeelyeelayna in ciidanku waxay tabanayaanna la qanciyo waxa ay ku qaldan yahaanna la saxo oo la yidhahdo halkaa waa ku qaldantihin waxa waa ku qaldantihin meesha tani ka tambay ahayd ummad baa wax dhaqaala ka soo gelayay dad baa guryaha inay ciidanku ka shaqeeyaan inay qof u furaan muxuu ahaayeen dabka u shidaan maaha inay ciid dadka ka dab- dabka ka damiyaan baan aada uga xumahay waxaan xukuumadda puntland usoo jeedinayaa iyo mas-uuliyiinteeda in xaaladda jirta aysan faraha ka laaban cidna aysan ku takoorin ciidan weligiis buu gadoon jiray weligiis baa ciidan gadoon jiray ciidanka gadoonkiisa inaan laga dhigin wax sii wey cidna lagu takoorin xukuumadda taasaan leeyahay isimada reer lugaaleed waxaan leeyahay dee hawlkaba daalo weli waa hogad iyo dee hawsha tani shalayna idinka eh, xalliye maantana idinka idinta idinka iyo wixii waxgarada kaasi wuxuu ahaa farato deeble oo ka mid a dadka ku nool magaalada garowe ee caasimadda puntland oo u waramayay wariyahana cabdixakiin xuseen wasaaradda cadaaladda iyo diinta puntland ayaa ugu baaqday shacabka inay soomaan maalinta isniinta ee fooda noogu soo haysa wasiirka cadaaladda puntland saalax xabiib jaamac ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada garowe waxa uu bulshada ugu baaqay inay soomaan maalinta isniinta ee fooda noogu soo haysa ee asbuuca soo socda saalax oo warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa magaalada garowe ayaa waxa uu sheegay in dowladda go'aankan ay u qaadatay abaaraha ka jira awgeed waxaana hadalkiisa uu ku bilaabay dhammaan waan salaamaya ah saxaafadda bulshaweynta reer puntland alxamdulilah runtii waxaa jirto abaar aada u daba dheeraatay runtii muxuu ahaa duunyo fara badanna baabi'isay dadkiina hadda runtii ay khatar aada u daran ku jiraan waxaan ilaahay ka baryaynaa in marka koowaad inuu naga dulqaado waxa keliya naga dulqaadi karo waa ilaahay Ee, marka ilaahay waxaan ka baryaynaa dhibaatooyinkaasayto abaaraha iyo colaadaha isbiirsaday in ilaahay naga dulqaado midda xigto dee cid kaloo loo noqdo wax la weydiista ma jirtaan ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala inuu madal khayr qabna si aan weydiisano inaan muxuu ahaa isu dulleyno ee, muxuu ahaan usoo baxno ee, toobadkeen iyo muxuu ahaa weydi weydiisi marka insha allah waxaan iclaaminaynaa haddaan nahay wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta in roobdoonkaa loo soo baxo ee, maalinta khamiista ee, lix iyo tobanka bisha maanta waa khamiis waa khamiisteeda kale marka insha allah waan ku celcelin doonaa saxaafaddana waxaan ka codsaynaa in ugu celcelis- celceliyaan ee, kuwa nala joogan ay gaarsiiyaan kuwa naga maqan hadduu ilaah yiraahdo ee, baraha bulshada la geliyo ee, la isugu soo baxo oo ilaahay aynu barino ee u toobad keenno aan ilaahay u noqono suu ilaahay qur-aankiisa subxaanahu watacaala nagu fa- nagu farayo Ee, faqultu istakfiru rabbakum inahu kaana ghafaara yursilu samaa calaykum idraara bilaahina leeyahay ilaahay istikfaar weydiista macnaheed usoo toobad noqda usoo laabta kabacdi ilaahay wuxuu idin siinayaa roob Ee, muxuu ahaa biyo cirka idinka soo dejinaya marka taas way midaan doonayno waana midaan rabno inaan ilaahay ka barino maanta haddii naloo keeno malaayiin malaayiinna loogu deeqo adduunka maanta oo dhan aan u qaylinayno waxay noo soo kordhinaysa ma jirto laakiin hal maro muxuu ahaa daruurta ilaahay nagu da-do waxaan gaaraynaa runtii muxuu ahaa baraare waana ku barwaaqaysanaynaa marka ilaahay barwaaqadiisaan weydiisanaynaa ilaahay roobkiisa iyo raxmadiisaan weydiisanaynaa midaan lagu kala guurin baan weydiisanaynaa marka insha allah laga qayb qaato roobka doonka sunnooyin buu leeyahay ku habboon in la soomo insha allah hadduu ilahay yidhahdo dadkaan leenahay soonka ka bilaabo maalinta isniinta talaadada arbacada saddexdaa maalmood ka horeyso insha allah hadduu ilahay in lasoo soomo oo muxuu ahaa loo soo diyaar garoobo muxuu ahaa ilahay alla bari in loo soo diyaar garoobo insha allah hadduu ilahay yidhahdo marka waxaan leenahay meel walboo laga joogo geyga reer puntland in laga wada qayb qaato subax aroortii isugu soo baxo iskuulaadka dugsiyada macallimiinta ilmahooda hor usoo kaxeeyaan marka waxaan faraynaa ma aha in iskuullada intii la fasaxo iyo dugsiyada iyo shaqada dowladda guryaha la seexdo waxaan baryayna waa ilaahay dadka magaalada jooga waxaad moodaa inay abaarta taabanin wallahi haddii dadka magaalada baadiyaha nagu soo wada yaacaan kulli soo baxaan ogaada runtii dhibta waana wada haysataa baadiyaheena hadduu muxuu ahaa dhibaataysan yahay annaga waan dhibaataysannahay waana sida lagu yaqaano muslimiinta inay isu jirnaxaan intaa kabacdi waxaan faraynaa dadka inay isu gurmadaan in laisu biyadhaamiyo in raashin laisu geeyo in muxuu ahaa laisu kaalmeeyo ilaahay raxmadiisa markaan isu naxariisana isaga noo naxariisanaya muxuu ahaa sida nagu yiri subaan sal sl yiri muxuu irxamu fi lard irxam fi samaa dhulka isugu naxariista ilaahay samadooda idinka naxariisanaya marka waxaana laga rabaa in anaga isu naxariisano biyaha isu dhaamino raashinka isu geyno dadaalo fara badan way jiraan laakiin kow ma joogaan waa in la laba jibaaraa la shaqeeyaa la ordaa insha allah hadduu ilaahay idmo marka waxaan leenahay aad baan uga mahadinaynaa saxaafadda mar walba nala shaqayso waxaan ka codsanaynaa insha allahu roobdoonka ina aad uga qayb qaataan dadka isu soo saartaan khamiis walba in saa loo roob doono intaan muxuu ah insha allah ilahay raxmadiisa noogu imaanayso aan ku celcelin oo inu ka daalin marka aad baan idinka mahadinayaa jazaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiirka cadaaladda puntland saalax xabiib jaamac ayuu kaasi ahaa maamulkii dadka reer guraaga ee ku sugan deegaanka dhudhub oo hoos tagta degmada bandarbayla ee gobolka karkaar kana mid a meelihii ay dadka reer guraaga ee usoo hayaameen ayaa ka hadlay xaaladda deegaankaasi ay ku sugan yihiin dadka reer guraaga iyo weliba xoolaha la dhaqdo cali maxamed dheere waa guddoomiyaha deegaanka dhudhub waxa uu iga warramay xaaladda deegaankaasi iyo abaarta sida ay u saamaysay bismillahi raxmaan raxiim anigu waxa weeya magacayga waxa weeye waa cali maxamed ismaaciil guddoomiyihii degmada dhudhub markaan kuu sheego abaartu saameyntay u geysatay deegaanka waa la isugu soo guray waana la isugu yimi awalna abaar baa ka dhacday xoogaa roobaa ka dahay roobka ka daha la isugu yimi haddana waa la laaftay wixii loogu yimi oo cunno ahaa biyihina way dhow dhow yihiin baraagihii biyahoodii waa la laaftay haddana waxaa ku soo guuray oo ku soo rognaday mar labaad dadku markayna xoogi xooggiisa hoos baa loo dhaafay waxaa kus waxaa kusoo rogmaday macnaha dadkii hoos u dhaafay oo naqa aaday baa macnaha soo rogmaday waa gartay marka biyaha iyo baadka deegaanka dadku ay xilligan ay haystaan waxaad sheegtay inuu yahay mid aada u kooban marka arrintaa iyada maxaa dhibaataa noloshii bulshadii iyo weliba dadkii iyo xoolihii la dhaqanayaba ay ku keentay waxa weeyaan haddeer xilligan la joogo biyaha ee baasku ee cunnada xoolu ka cunaa dhulka iyo baaska dadku cunaba horta ma jiro ma garat macnaha waa la laastay dee waxa weeyaan dadkuna xoola ay wateen xoolahana wax gataa ma jiraan mana maxa xooluhu way iska duuqayaan habeen iyo maalin waxay ka gataan iyo cid ka gadata iyo waxay ka cunaan midna male dadkuna macnaha cunno ma haysto duunyaduna wax cunnaa ma haysato aad buu u liidataa biyihii baraagta baragaha galay oo laga cabaayo meesha laysgu soo noqday oo laysgu soo guuray waa dhammaad dhammaad bay ku dhow yihiin dadkuna waxa weeye saamaynta ay ku yeelatay waxay tahay dadku dad soo guuray buu ahaa oo aan weel haysan oo gaadiid haysan oo wax kale haysan oo meesha tan waxay ku yimaadeen ari bay soo qaadeen gaaray soo saareen waa ka dejiyeen waa garta fiican baa hal jiri gacan wata waa garta marka dadkan dadkan xaggee ka yimaadeen marka hore
dadkan waxay ka yimaadeen gobolka mudug gobolka sool gobolka nugaal gobolka somaliland gobolka waxa weeyaan xadeed gobolka waxa weeyaan gobolka waxa weeye karkaar ilaa etoobiya ilaa galmudug xoolihii marka dhibaato waxaad sheegtay ee daran inay haysato marka xagee bay marka wax ka helaan marka maadaama kheyraadkii uu yahay mid aada u kooban
waagi markii horeeto dhulka xoogaha baa loogu yimi naqa xoogaha bay cuneen ku xooli xoolahaas ee dawla sii jeeday in macnaha bila ku kooban bay xooluhu sii jeedeen haatan xoolihii way laasteen waxay meesha u yimaadeen dadkina waa la mid weeye dadkina la mid weeye oo wuxuu haystaa ma jiraanin wuxuu haysto lama arko culi baa dabada laga wadaa marka sidaasaa macnaha hadda waxa weeye xaaladdu u adag tahay aad bay xaaladdu u adag tahay ilaah baa insha allahu loola cabanaya iyo wixii bini aadan oo kale oo macnaha arrin bini aadan macnaha ka hadli kara arrin bini aadan ka hadli kara oo waxa weeye macnaha waxa weye wax u qaban kara waa u baahan yihiin waa gartay e, wax gurmada soo gaaray ma jira maadaama e, qaybo ka mida deegaanadu ay ka socdeen e, gurmadyo ay hormuud u yihiin dadka culamaa udiinka ah
waxa weeyaan qolada ee maamulka ee gobol karkaar culimada hay-adaha semberiba waa la dhex maraa dadka waa la dhex maraa waa u yimaadaan laakiin wax haddee wixii hadde wixii bini aadan baxsho wax iska kooban wax haddeer baahi ka biyey ama baahi ka reebay ma jiraan laakiin wadaadada mar bay xoogaa biyaa keeneen dhulka marmareen ilaa tuuladan joogahoo dhudhub ilaa iyo xaafuun waa mareen hadde meelaha u fiican oo ilaa sideed meelood ilaa sagaal meelood toban meelood bay waxay siiyeen toban boodadood dadka joogaana dad xisaab le maaha maamulka ruuxiisu markuu wax keenay ama raashin ha noqoto ama biyo ha noqoto iyo hay-aduhu badanaaba macnaha waxa weeye gobol karkaar mas-uuliyiinteedu waa dhex maraan haddee ugu dambaynta ayaan dhaweyd meelo dhow halkaana toban toban boodood iyo toban toban boodood baa dhul la geeyey dhulna lamaba geyn marka mas-uuliyiinta gobolku aad iyo aad weliba waxa weye barasaabka gobolka kaar aad iyo aad ba howlaha ugu howlan yahay iyo waxa weeyaan iyo taliyaha qaybta laakiin haddee dadkii baa waxay noqdeen dad intii ka badan oo aan wax loo qaban karin oo wax Waa weye gartay.
qaadi waayey waa gartay marka tiradooda waa imise marka dadkaasi intaan dad la qiyaasi karo maaha maanta qiyaas waa ka tagtay intaasoo gobol gobollada soo ma qoran intaasoo gobol iyo intaasoo maamulood baa laysaga yimi soomaali baa isugu timi meesha aad iyo aad baana ilaahayna wax looga baahan yahay bini aadanka wixii waxa weeye wax qaban kara oo adduunweynaha iyo hay-adaha iyo kulliba iyo maamuladana waxa loogu baahan yahay marka dad la xiyaas karo oo aan karo intaa weeye maaha dadkuna haddee dhulkii awal la galay oo lagu fogaaday oo bariga ahaa ama xeeb ama xeeb ahaa kor baa looga soo noqday haddeer waxa weeyaan culayska u badani wuxuu saaran yahay eh, dhudhub iyo dhuudo iyo jireed iyo qorbo buurcad weliba waxa weeye dadka xooggiisu haddeer waxa weeyaan dhudhub baa xooggiisu saaran yahay ma garat waa gartay e, wax saansaan rooba xilligan ma jirtaa
ilaah baan ka sugaynaa ilaah waqti kasta ilaah baanu ka sugaynaa waa ka ducaysanaynaa oo ducaysanaynaa laakiin wax haddeer cusayba oo haddeer aanu sheegno ma jiro haddii xilli baan dadku bini-aadanku xilli buu qabsadaayo xilliga haddeer ama roobabku dii jira loodhan jira xilligu weeye haddeer ma aha laakiin waqti kastaba dadku waa ilaahay buu baryahayaa oo khayr baa alla ka sugahayaa waa gartay ugu dambeyntii maxay yihiin waxyaabaha aadka loogu baahan yahay ama baahida ugu daran ee hadda deegaanka ka jirta
horta waxa weeyaan xoo- ee, xoolaha horta cunno ma haystaan ilaahay baa taa siin kara binaan wax kama qaban karo laakiin waxa u darin wuxuu yahay saddex nooc baa haddeer ugu daran saddex nooc waxay u daran tahay horta macnaha dadka in waxa weeye cu- biyo ay helaan biyo iyo waxay cunaanin dadku oo dadkii baa mid aad liitaba aada u liita xoolaha dabada ka wada oo aan gaadiid lahayn oo waxba lahayn Ee, xooluhuna waxay rabaan in marakan waxa weeyaan waxay rabaan biyo biyo muhiimaddu waxay tahay biyo iyo waxa weeyaan wax la cuno oo macnaha la cuno oo dadku cuno oo macnaha dadkaa daba xoolaha ka wada oo ku taxalluqa ee cunaanin dadkuna waxa weeyaan dadkuna dad macnaha ama eqal wata ama gaadiid wata ama ama hawl wata ma aha waa dad aan xog wada oo dushaas u raran tahay dushaa u raran tahay dushaa dushaa baa u raran marka dadku aad iyo aad baa u- marka waxay u baahan yihiin in biyo helaanin inay raashin helaanin inay waxay ku shuban lahaayeen oo weelka helaanin gaadiidka wax u geli lahaa helaanin marka arrimahaasa hadda ugu daran iyo caafimaadka xuluna waa jiran yihiin dadkuna waa jiran yahay caafimaadka in laga shaqeeyana waa loo baahan yahay
kaasi waxa waa cali maxamed dheere oo ah gudoomiyaha deegaanka dhudhub oo hoos tagta degmada bandarbayla ee gobolka karkaar dhanka kale aadan xuseen waxa uu ka mid yahay dadka reer guraaga ee xoolodhaqatada ah ee kasoo hayaamay gobolka sool ee deegaanka dhudhub ku sugan waxaana isna dhankiisu igu warmay xaaladooda iminka sida ay tahay
waa hadal waxaa weeye anigu gobolka sool dadka kasoo guuraanay haddana dhudhub aageedaan ku doola waa gartay
guud ahaanna waa kaaga warramayaa dadka de guud waxaana lagama warrami karee haddii dadka aanu nahay oo nimi waxna soo dhaweeya mooyaane haddaan soo guursananahay waxna xumeeya ma aanu arag waa gartay
wax dadoo is-ceebsanaya ama ha joogo to- sideed iyo tobankii gobol wax wax yar baa ka maqan waa gartay
qof qof ceebsanaya weli indhahaygama saarin ee waxaa la soo sheegayaa in biyihii baadka ee deegaanka markii hore dadka reer guraaga ay u soo gureen in uu dhammaaday marka hadda noloshiina waa sidee marka maxaa isbeddela ku yimid noloshu ilaah baa waxaya laakiin khatar bay ku jirtaa dad iyo dunyada dunyaduna biyo ma haysato eh, cunno ma haysato iyo biyo midna dadkuna akal iyo gaadiid iyo haddii wax u haystaa ma jirto kajoogayna waa la mid waxba kuma dhaamo marka nolosha haddaad weydiso khatar bay ku jirtaa dad iyo dunyada
waa gartay goorma ayaad adigu deegaankaas soo gaartay
anigu haddeer waxaan joogay laba bilood iyo toban habeen
haye
gobolka soola waa ka in
marka eh, xoole intee leeg baad markaa adigu aada wadatay
marka dee
xoole intee leeg baad wadatay markaa
waxaan watay xoolo fiican gaari candhamaydlaha ii raraa een shan boqol iyo konton baa saaraa
oo ari ah oo adhi ah waa oaan gartay dameer lahayn oo awr lahayn
waa gartay
marka xoolihii waxna bixe waxna waa joogaan waa waa gartay joogaana waa liitaan oo cunna lahaan iyo gaasii la daadanaya waa gartay marka hadda imi imis ayaad eh, haysataa
adigu ka soo qaad inay kala badhmeenba ama haddeer dheeraadkii nool yahayba waxaad ka soo qaadaa laba boqol iyo een, bo- boqol iyo laba boqol iyo siddeetan laba boqol iyo siddeetan baa jooga
waa gartay marka hadda biyo iyo cunto ku filan muu heshaa maayo ma jiraan midna ma jiro biyihi baad midna dadkana daara daba socda dee
marka eh, qoyskiina imis ayuu ka kooban yahay marka oo deegaankan eh, kugu weliya
qoysku yacni masaal anigu aan wadadoo kale qoyskiina
toban toban qof weeye dadka adiga intaa leeg toban qof wax ka badan ma wadaan ama toban toban qof baa wada maxay ka kooban yihiin marka caruur iyo haween
dad waaweyn buu u badan yahay wax caruura ma ku jiraan marka iyo weliba eh, dad dumar ah
qof saddex baa dumar ah laba wiilaan waaweynina yar yar oo aan weli qaan gaadhin toban jirina waa ku jiraan waa gartay marka eh, waa sidee marka iyaguna xaaladooda caafimaad iyo weliba noloshooda
adigu dee daaweeyo cunno midna ma haystaan iyo biyo toona
wax idiin soo gaaray ma jiraan marka oo dhinaca eh, dowladda xaggeeda ama guddiga gurmadka idinkaga yimid
annagana ma jiro anigu markaan anigu anigu iska hadlo ima soo gaadhin laakiin dad ayama dhaweyd xoogaa biyaada halkaa banaanada lagu yacyaciyo deryaha la gaadhsiiyaa qofna laguma eedayn karo waxa la gaadhsiin karaa ma jiraan
ee ugu dambeyntii maxay tahay ee fariinta aada bulshada iyo guud ahaan dadka ku dhagaysanaya aada la wadaagayso
ugu dambeyn waxaan idin oran lahaa adduun weynaha loo sheego dadkan waxba adduun weynaha oo dhan ha la gaadhsiiya ilaahayna ha loo baryo oo culimada ha loo kaco oo wadaadada ha la shiriyo ha la yidhaha duceeya oo qur-aan ha la akristo saasaan ku talanbeyn lahaa taabicin
aadan xuseen oo ka mid a dadka reer guraaga ee ku sugan deegaanka dhudhub ee hoos tagta degmada bandarbayla ee gobolka karkaar ayuu kaasi ahaa waa hagaag isla warka abaaraha ayaanu dhegaystayaal ku guda jirnaa dhanka kale maamulka gobolka karkaar ayaa waxa uu kulan uu la qaatay madaxda hay-adda faw oo uu kala hadlay sidii gurmad loogu sameyn lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen cabdiqaadir dhaqaaje oo ah guddoomiyaha gobolka karkaar ayaa radio daljir u waramay waxaana waraystay maxamuud nadiif oo ku sugan xarunta daljir ee magaalada qardho بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا محمد أخو سلام يا دي سادي الدرس البقية شغالة هذا ما أنت إلى شلو حنرد شوبي وفي بلارة وكسر على هيدا عن الدول كإرفان أو يو إن كا يو إن كا marka hay-adda fooga ka socdeen marka waxa wafti ballaaran bay ahaayeen waxaana hogaaminayay ninkii u sarreeyey arrimaha soomaaliya in la yidhaahdo richard fen la yidhaahdo marka awalna garowa intay joogeen markay garowa soo degan ayay la soo hadleen adigu waxay rabeen inay u kurgalaan arrimaha qayladaan aanu dhowr jeer ku celcelinay waanu kaga hadlaynay dadka halka kusoo guuray xaaladahooda abaare abaaraha ka jira dadka haysta marka waxyaalaha aan ka wada hadlo waxa kamid ahaa sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa oo hadii la ku royaay wax nagala qaban lahaayeen
guddoomiye ma jirtaa wax ay ballan qaadeen haddii aad ka wada hadasheen oo ay dhaheen bulshada dadkii soo hayaama iyo dadka abaarooda sameeyeen waxaasaanu gaarsiinaynaa way jireen ballanqaad ayay sameeyeen waxaanu tusnay meelihii dadku xoogga ku lahaayeen oo deganaayeen dadkii soo guuray dadkiioo daaqiina dhammaystay biyo la-aanina hayso iyo xoolihii oo ay ka muuqato jirooyin ka muuqdaan kabacdi waxaa waftigaas haddana ku weheliyey madaxa u sarreeya soomaaliya arrimaha fow iyo arrimaha puntland ninka u sarreeyey oo isna isna ajnabiya oo la yidhaahdo khaalid iyo barkhad oo isna ah arrimaha soomaaliya arrimaha puntland isna ku-xigeenkiisii isna soomaaliya kadib waxyaabaha ay marka ballan qaadeen waxaa kamid ahaa biyo dhamis insha allahu inay wiiga soo socda dhulkaas keeni doonaan iyo daawadii oo ay yidhahdeen waanu haynaa wiinka ka baasina insha allahu soo qaadaynaa bay yidhaahdeen xoolaha in la gaarsiiyo dawadaas arrimahaas bay balan qaadeen
guddoomiye safarkooduma mid xagga dhulkaabu ahaa mise waxay ku yimaadeen diyaaradda waxay noogu yimaadeen annaga safar xagga dhulka ah sida maalin saddexaad ayayna kasoo degeen garowe kabacdi garowe ayay qayb soomaalida la socotay igala soo xiriireen haddaan usheego inaan bandarbeyla ku sheego howlaha u waaweyn ay ka socdaan meesha ummadda isugu tirna halkaa tahay waxay kabacdi ballan qaadeen inay halkaas noogu imaanayaan haddii aan sii joogayo waana usheegay halkaas inaan sii joogayo kadib dhulka safka dhulkaa bay soo mareen ceyl bay soo mareen shalay waxay noogu yimaadeen oo bishii ahayd sideed waxay noogu yimaadeen degmada bandarbeyla haladan way nala joogeen maantana dhul badan baan soo marmarinay kadibna way soo amabixeen kurgalko iyo arrimihii aanu sheegaynana inay dhab tahay xaqiiqa tahay ayay ogaadeen marka safarkoodu marka safar dhulkaabu ah
ma jirtaa cid ka tirsan dadka ay abaaruhu saameeyeen oo bulshada marka laga soo tago inay mas-uuliyiinta la kulmeen oo iyo sidoo kale dadkii usoo hayaamay deegaanada iyaga ma la kulmeen
si guud si guud baa dadka ay u dhex marayeen marka si guud bay u arkayeen marka hade waa la istaagayeen dadka waa wareysanayeen marka sidaasay marka ula gurgurmayeen waxa marka gaar ah oo magaraysa ma ay jirin ay cid gaara ula kulmeen laakiin mas-uuliyiinta annaga ahna waa iyo mas-uuliyiinta degmada bandarbeyda iyo waxgaradka iyo odayaasha dadka reer miyiga ahna iyaga si guud bay u dhex marayeen oo waa lala istaagaya meelaha dadku badan yahay ugu dambeeyey howlo shaqaa u joogta bayle idinkoo dhammaan howlihii gobolka iyo shaqooyinkai xagga u wareejiyey sidii aad ballan qaadeen markii aad la socoteen wafdigii madaxweynaha oo aad sheegteen in shaqooyinka gobolka xagga degmooyinkaas loo wareejinayo bal maxaa idin qabsoomay hadda sidee buu yahay xaalku hadda waa garweye xaqiiqdiisaan hore u ballan qaaday madaxweynaha madaxweynaha puntland hadiisana ka ballan qaadnay culaysyo badan ayaa jira culayska ugu weyn hadda wuxuu fulay gobolka karkaar wuxuu fushay degmada badarbeyla iyo xaafuun inta hoos tagta sidaa la-aligeed xaqiiqda waxaan oran karaa wax badan ayaa noo qabsoomay waxaa jirtay in dhowr jeer la-aanu ku noqnoqonay oo biyo aanu gaarsiinay xagga amnigana wax badan baa nooga qabsoomay inkastoo dadku yihiin dad fiican ay yihiin haddana meel la isugu yimi waad ka dareemaysaayo wax badan baa ma garanaysaay ciidamadii qeybta iyo ciidamada awal jooga aanu xoojinay maalin kasta waxa iska dhaca dhacdooyin inkastoo iyo dhacdooyinkaaso dhacdooyin waaweyn ayay ahayn haddana isqabash isqabashooyin ee dadka dhexdiisa marka arrimahaasaan inta badan xalina iyo anagoo markasta rabna inaanu ogaano dadka waxyaalaha mag ay u baahan yihiin baahidooda ha noqoto xagga daawada dadka ha noqoto xa- dhanka daawada xoolaha iyo ha noqoto biyo gaarsiintaba marka waxaan oran karaa wax badan baa kubsoomay haddana weli hawlihii dee waa hawlo maalinla ah oo inta badan taagan guddoomiye maxa baylo keliya baad hawsha ka wadaan mise degmada xaafuun iyadana hawlaha waa ka wadaan oo maamulku way u qorshaysan tahay inuu tago mise shaqadu baylo un bay ka socotaa degmada xaafuun waftiga ila socday qayb kamida ayaan u diray saraakiishii ciidamada ila socda qaybtood iyo xisaabiya gobolka ila socday baan u diray hadda jira haddii ay kusoo arkaan in xaaladu adag tahayna insha allah waan rabaa inaan tago marka halkan ayaan ku aragnay wallah xaalad aada u culus marka kabacdi halka ayaan dhaafi kari waaya anigu oo shaqada halkan ka wada hadda guddoomiye waxaa jirta inaa dow wasaaradda deegaanka iyo maamulka gobolka iyo hay-adaha iska kaashadeen biyo xireenka weyn ee biyo guduud isaga ka warrama biyo ma ku jiraan dadkii usoo hayaamo inta badan ka cabi jira iyaga xaaladooda waa sidee biyihii way dhammaadeen ummad badan baana isugu timi ilaahay mahadiis biyihii waa la caday kadibna laba jeer oo dambe ayaan waxaan gaadhsiinay markasta ilaa shan iyo toban boyadood oo biyaha dadka nawaaxigiisa deganaa haddana dadka qaybina way ka guurguurtay qaybina weli waa degan yihiin dhulkii togaga ahay oo dee biyuhu fadhiisteen inta badna biyuhu way ka dhammaadeen intaada ugu dambaysa waa bulshada puntland iyo dowladda baa la wadaagaysa aad baad umahadsan tahay fariinta ugu dambaysa waxa weeye aan diraayo dowladda iyo dadka waxgaradka ah iyo markasta maanka ayay markasta ku hayeen markastana dadka walaalahooda wixii la gaarsiin lahaa diyaar bay u ahaayeen haddana waxaan leeyahay hawl kama daaloyin weli waa hogadii dadka kalena waxaan leeyahay ha lagu daydo arrintuna waxa weeye dadka iyo dunyaduba gacan ayay u baahan yihiin marka maanka ha lagu hayo arrintaasumaan ku celcelinaya kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir dhaqaaji oo ah guddoomiyaha gobolka karkaar uu waramayey maxamuud nadiif barnaamijkii xulashada daljirna qodobkaas ayaa ugu dambeeyey xarunta daljir ee boosaaso ayuu idinkaga imaanaya waxaa soo gudbinta barnaamijka idiin fududeysay shirkadda isgaarsiinta geygeena ee golis telcom soomaaliya barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo